hay-adda taageerka qaranka soomaaliya magaalada muqdisho way basay rasmeenka daahfurtay tartanka abaalmarinta tayada qaranka oon furum dhammaan shirkado ku shaqeeya u dalka munaasabadun oo yahay qaban qaabidi hay-adda taageerka qaranka weybaa shirkado lanka baaqay iniyoo si daahfuran uun ku qeyb galan tartanka wayna shirkada ka guuleysatay si toos ay anka guduba doonte tartanka suuqa bariga afrika gudoomiyaga tartankiiee qobadayd hay-adda taageerka qaranka iyo mas-uuliyiinta kale ee kudawey madala wayba sheegeen in yatan muhiimgata suuqa bariga afrika oo soomaaliya dhawaanka biirti inaan hay-adaheena kala duwan ha ahaadan banaamijka bablika ay aadaan ama ka qayb galaan ururkaas ama tartankaas marka waxaa jiri doonaa tartanka sida isreereeb waddan walba isaga ayaa gudihiisa iska soo reereebaya kadibna waxa uu u gudbayaa intii soo baxda east africa sanadkan waxaa lagu qaban doonaa insha allahu nairobi wuxuu ka koobnay wuxuu ka kooban yahay shan katoogi shan qaybood uu ka kooban yahay qayb kastana waxay leedahay large ama company weyn iyo medium iyo small marka qayb walbana waa laga soo baxayaa u yeelayaa in ganacsatadu ay tartan dhexdooda ah yeeshaan oo tayada ay ka shaqeeyaan qof kastana markuu tayada ka shaqeeya adduunka meelkaas u tartami karaa hadday bareef tahay iyo hadday public tahay intaba marka ganacsatada waxaan rabnaa inay dad isku calool furan naqdaan annagana nagu kalsoonaadaan hay-adana ku kalsoonaadaan baryahan dambe aan aan critic fara badan aan gelin sababta toban sano ka hor waa criticaareen jiray shirkadaha soomaaliya waxyaalaha ay keenaan inuu qualitygeedu ay fiicneen bulshadana dan u aheeno environmentigana ay khatar ay ku tahay marka waxaan usoo jeedinayaa shirkadaha tartanka ka qaybgali doono shirkad kasta oo ku fiican environmentiga ama deegaanka ilaalintooda waxay mutaysanaysaa abaalmarin gooniya
tartan baa lagu jiraaye iminkaba hurdow toos haddaad horay u tacadiday haddaba yaan lagaa tegin qashin uu keeni jiray iska dhaaf yaan lagaa tegine wax fiican keen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii maanta sharaf ayay noo tahay inaan inkala soo qayb galno xafladdan oo ah xaflad lagu daafuraayo in hirgelinta halbeeg midaysan adeeg tayaysan iyo shahaado la aqoonsan yahay oo dee soomaaliya ay ka qaybgeli doonto inay tartankaasi labada kun labaatan shanta ay ka qayb noqoto soomaaliya inta aan ognahay meelo oo kala duwan aan soo marnay maanta laakiin inaan tartanamo caalamiya aan ka qayb galaynana waxayna tusinaysaa heerka soomaaliya maanta ay joogto iyo dowladeeda iyo shacabkeeda